shaqayso annaga waxaa nahay guddiga abaaraha gurmudka abaaraha koonfur galbeed soomaaliya ayaan ku kooban nahay shan xubnood oo guddiga ka tirsan ayaan wada socnay ujeedkeenana wuxuu ahaa inaan soo xaqiijino dhibta ka jirta gobolkan boqool iyo deegaanadiisii guud ahaan ugu horeyntii waxaan nimid boqool xudur xudur markaan nimidna maamulkii gobol iyo degme iyo shacabkii ayaa si fiican noo soo dhaweeyey kadib waxaan bilownay kuurgalidii dadkii maaragtay barakacayaasha kaamam dhowr ah ayaan soo kormeernay waxaan kala kulanay runtii dad aad iyo aada u dhibaataysan u baahan gargaar bani aadamnimo haddii u ahaan lahaa raashiin haddii u ahaan lahaa hooy haddii u ahaan lahaa daawo iyo maxaa la yidhaahdaa iyo biyo inkastoo deegaanka biyihiis hadda roon yahay laakiin baraka ahaan kaamamka in loo dhexdooda in loogu sameeyo birkado oo loo soo dhaamiyo biyo loogu shubo marka barakacyaasha waxaa u badnaa dadka kasoo barakacay degmada tiyaglow in muddo aba meeshaan ku go-doonsanaa marka waxaa kaloo naloo sheegay in maalin maalinta ka dambeyso dadka soo taraayo oo ay ka kala imaanayaan degmooyinka ee kale sida degmada maxaa la yidhaahdaa rabdhure degmada maxaa la yidhaahdaa waajid iyo tuulooyinka ku heeran ilaa iyo quraac joonna intii u dhexaysa arrintaas markii aan ogaanay waxaan go-aansanay inaan kormeer ku aadno meel ka baxsan degmada
xudur gudoomiye hadda adag ayaa gudoomiye ka ah guddiga gurmadka abaaraha ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya deegaanadee ugu daran ilaa iyo hadda deegaanada idinka aad booqateen runtii meelaha ugu daran waxaa weeye tiyaglow oo warbixin buuxda aan ka hayno oo dadkeedaba halkan kasoo barakacay kuwa deegaanka joogana go-daan ku jira iyo degmadan waxaa la yidhaahdaa eelberde oo aan tagnayba runtii marka eelberde iyo xudur waxay isu jiraan ilaa iyo sagaashan kilomitr sagaashankaas kilomitr meel eel biyood leh ma laha meel wara leh ma laha sagaashan kilomitr oonla ah abaar ah dadka ku nool biyahoodii bakool xudur iyo eelberde magaalada gudaheeda wax kaga sokeeya aan jirin waaye marka dhibaatada ugu culus oo haysato hadda waddankan waxaa weeye dhanka biyoyarida waaye
muxuu yahay marka qorshihiina ku aadan biyola-aantan ka jirta guud ahaanba gobolka bakool maadaama sida adigaba aad sheegtay ilaa iyo sagaashan kilomitr siddeetan kilomitr meel u dhexayso oona wadadan iska xirta dhanka iyo ceelberde iyo deegaano kale oo lamid ah ay biyola-aantaasi ay ka jirto runtii dadka deegaanka iyo odayaasha waxay noo sheegeen in maaragtay qorsheeyeen meel bartamaha labada degmo ah oo tanna u jirto ilaa iyo afartan iyo shan kilomitr taasna sidaas oo kaleeto dhinaca qurac joomana toddobaatan kilomitr u jirto oo bartamaha dadka oo dhulka daaqa ah inay maaragtay dhul biyo qabatin ay ku sameeyeen ay tugo qodeen balastig waaweyn oo hoos loo dhigay lagu fidiyey booyadana biyo lagu soo dhaamiyo oo meeshaasayto lagu waraabiyo dadka iyo xoolahaba marka arintaas markii aan ogaanay annaga qaybta nooga aadan waxaa weye inaan dhiirigelino qorshahaas oo shacabka iyo deegaanka iyo maamulku ay samaysteen in la dhiirigeliyo saas dadkaas noloshoodii maaragtay dhibaatada kasoo foole lagu badbaadiyo taasumbaa qorshahaas dhiirgelintaasumbaa annaga nagu adanota
ugu dambeyntii gudoomiye marka laga reebo booqoshadan idinka aad ku samayseen oo ay ugu kuurgalayseen bal xaddiga ay la eg tahay baahiyaha ama saameynta abaarta waxaa jira dad badan oo ka dhammaaday xoolihii iyaga ay haysteen hadday dad xoolo ay usoo horeen oo laleeyahay se waxaa la wadaa qorshihii oo biidhaamin ama ceelal wax loogu sameyn lahaa bal maxay tahay qorshihiina ku aadan dadkii xoolahaas ay ka dhammaadeen
runtii waxa wey horta marka u horeyso hadda badbaaday taagan tahay uma taagna dadka in la maareeyo noloshoodii dambe hadda waxay taagan tahay tan hadda taagan in la badbaadiyo kan nool oo maaragtay usan gaajo u dhiman oona u dhiman marka hawsha annaga hadda aan ku jirno gurmud ahaan taas waaye haddii ilaahay barwaaqo keeno oo isbedel yimaado oo laga gudbo marxaladan biila-aanta ah markaas ayaa la maareyn karaa qofka noloshiisa sidii uu ku noolaan lahaa sidii meesha u ku yimi loogu celin lahaa sidii maaragtay looga abuuri lahaa looga kala cusub marka hadda laakiin taas waaye midda kaleeto saad aada ku arkaysaan sawirada t v-ga uu soo qaaday waxaan la kulannay miidad badan oo xoolaha oo wadada hareeraheeda daadsan ayaan la kulannay runtii waxa weeye eelbirda tegidda aan tagnay waxay ahayd tegid markaa loo baahnaa in la tago oo mas-uuliyiinta koonfur galbeed inay tagaan waayo degmo waxa weye fog waa aada uga fog waaye maxaa la yidhaahdaa deegaanada kaleeto oo ku taalla xuduudda annaga iyo etoobiya noo dhexayso marka deegaankaas runtii si sharaf leh aana loogu soo dhaweeyey waxaan kala kulannay odayaashii waxgaradkii maamulkii iyo ciidamadii etoobiya meesha joogtay iyo kuwii soomaalidaba ayaan la kulannay waxaan kala hadalnay arrimaha amniga iyo arrimaha abaaraha ayaan kala hadalnay iyo degmada maaragtay in maaragtay si wanaagsan loo maamulo wakiillaha guddiga abaarahana waan aan ugu soo tagnay waxayna ballan qaadeen in ay maaragtay ay dadaali doonantay tabartooda maxamed ciid aan mahadsanta horta may kumid ahaa guddiga gurmudka abaaraha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya isla markaasna may xigan ku ahaa ka jare civil society-ga koonfur galbeed maysi gooney intaa baday abaaro inta badan may saamay ahaayna balaanta shalay socdaalkii ceelberde oo kaleeto may saameyn iyo weeldhagay way aragaay islaan oo bahawaradiiskii oo bajaajkii kasi wanaayay oo gaarigii gaara gaarigii abgaalkii la eraayay oo lamafuusta saaran le antama inkooyay inayna xooladay waraabisada anta gaarigunku kirayay labaatan shan doolar antagu kirayee ma la raayise xoolis ku waraabiyahay leh taasna iyada dhibaato weyn ata haweenka iyada aan nugulin ciyaalkii xambaarsanyiin xaamalow waxaanoo kale kusii baahan xoolagayo la jaran dhibaatadiina meel eraayisha haweenka haysata marka haddii ina guddigii abaaro cidmadi inana insha allah ilaahay horta walaan dadku qaado karo laakiin dadaal badana suudiyaan insha allah
laba ku soo tahay in civil society saabi xanin shaqada gaar ahaan iyaga maana guddiga iyo xubin karto yaa ku dareen bal ma asa inta ada gaare maanaha oo adan geesiyaa soo mas adan sheegasa in oo maadaama haweenka iyo dadka oo inka nugul yani waa bil inta badan yani goos kasta laakiin dhaqdhaqaaqa maanaha in haweenka dhaqdhaqaaqa oo dhaqdhaqaaqa iyo saamay in uga deegaanada waxaan habaaqle ee caafimaad iyo galno ku jarna galmeed fariintaada ad gudbiya fariintaan gudbiyo weybu ahaa maxamed oo idan maasanta degmadan uun hadda ka sugan oo xudur male qayb caafimaad oo dhallaanka eh may ku wareysay gudoomiyaha degmada xudur saas oo kaleeta haweenka na iskii ririn haddii haweenka iskii ririn nin walbadan qobada fadeen bulshada meel walba oo roogta khaasatan haweenka han jaalido e han hay-ado un shaqeeyo han meel raaisu gacantii waa midaas walka haayan oo ilaahay deeqdasii may balaha haweenka walaalnidan ee koonfur galbeedka dhibaataysan han gurmadaa khaasatan dadkaha kujeedo deegaanadan bakool oo hadda ka sugugna isbitaalkan xudur sidii laka furfaday oo hooyadii dhallaanka meel raaisu gargaarlanka figiifaday inuu hela deeraan
haddii magaalo madaxda gobolka bakool ee xudur aan la harin dhinaca caafimaadka soo liidasho bal deegaanadii isu hadda booqateen dhanka caafimaadka anaha yani waxyaabaha
walaalow idan maadsanta ceelberd oo kaleeto shalay yartoo wareysaday male isbitaal oo caafimaad oo saas oo kaleeto ee haweenka ee male qurac joom oo kaleeto dada xog ku wareysadii saas oo kaleeto male meel eraha isu isbitaal oo caafimaadka eh muhiimadana caafimaadku qofka haddii caafimaad qabo dareero kor haddii caafimaad qabo shaqaysada kor haddii caafimaad qabo meelo deeri kor laakiin haddiise caafimaad aan qabin dhibsheelata maamayeeba dhibaataysanaatay baahanaytay oomanaytay haddii iyadoo xaama hafoola jartan isbitaalla la deero unlahayna dhibsheelata guud ahaan bakool dadkaha ku jeedanay lahaa isbitaal weyn oo xudun eh oo degmadan dadka laha ku qaadi lahaa deersii kore caasimada hay ku furay meel xuduntan ee xudur hay ku furay lahaa sidaynu ogna madaxa baraka ay inta badan degmada xudur madaxa baraka ay degmada tiirlo in deegaano kale oo lamamid ah kadib markii ciidamada etoobiya meela soo taraysa marku la haayeen habaneeyeen bal haddii adan kulantii haweenka ku baraka ay degmada tiirlo waxyaabiyo kuusheegmata walaalo haweenka haku baraka ay tiiglow oo kaleeto ee dhowr qof ku horeysadii ayaa la kulmay may sheegdahayana inyo dhibkad inkuhiin idiyo ku tabeen balaangu idma kor saarada kor saarnaada koro maadaama aanay maamulka iyo ha ka qaxeen ee degmadan ku dow oo cunto siiyeen oo walaayo afdhiin badan siiyeen oo danga fadaan qofka waliba feelee hooyshee mid kan waliba feelee hadii bilaan ay safarka ba sharciyada islaamka manin ogol hataa hadii bilaan taha qaxdi inta roogta dhibaatada inkuwiin oo sheegdaan way baa inuu hooyshee sayidka hadii caawinaad inaan gargaar la helo saareen erta bimaanaha yani mayb waa aha haweenka intaad ku yeelkasabado wallaahi niyo haweenka ee, khaasatan haweenka bokool hadda una roogna si gargaar lan hela ee,